haddaba mas-uuliyiinta soomaalida ee safaaradda dalka belgium ayaa aaminsan in inta badan soomaalidii ku xayirnayd gudaha dalka ukrain ay fursad u heleen inay u gudbaan dalalka dariska la ah ukrain iyo weliba midooda yurub wariyahayaga xuseen barre aadan ayaa faahfaahinta warkan goordhoweyd ka waraystay cumar maxamuud wardheere oo ka tirsan safaaradda soomaaliya ee dalkaasi beljimka dadka ugu badnaa hadda waxay soo gaareen jarmalka oo gogol u fidisay ama gacan u fidisay in dadka qaxootiga ah ee meesha kasoo cararaya ay qaabilayaan dad badan oo soo gaaray way jiraan wadamadan kale belgiumkii laakiin inta badan dadka markii ay soo gudbaan oo si amni ah ay kusoo gaaraan meesha ay rabeen warbixintooda lama helaayo waxaa laga yaaba inay ehelkooda raadiyaan amaba ay ku mashquulaan sidii ay isku meeleyn lahaayeen marka sidaa darteed ma ogaan karno xaaladahooda laakiin waxaan ka warqabnaa groupka aan samaynay oo whatsappka ah ayaa dhaqdhaqaaqooda kula soconaa wixii caawanada u baxdaana halkaasaan kala xiriirnaa waxaa kaloo aan samaynay dadka aanan haysan identification documentska in aan u sameyno digital i d annagoo kala tashanay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya markaa warqado aqoonsiga soomaaliyaad u samaynaysaa ha dadka qaara waxaa safarkii ama wuxuu ku noqda dowdad ama waxaa ka lumay documentigii inta ay safarkaa kusoo jireen marka markii xuduudka yimaadaan waxaa la weydiinayaa maxaa ku gudbaysaan maxaad tihiin marka si loo garto marka macluumaad badan ayaan dadka la wadaagnaa waxaa jiro sidoo kale emergency medical iyo waxyaabo badan oo oo caawinaad ah iyo hay-ado mataqaana u gurmaday qolooyinkaasna waan ku xiraynay qorshuhu markaa muxuu yihi dadkan waxaa lagu rabaa in soomaaliya lagu celiyo mise waddamada ay soo galeen bay joogayaan wallahi waa su-aal muhiim ah dad badan baa markii arrintan ay soo faragelisay dowladda soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo safaaradihii oo u gurmanaya u qaatayba in soomaaliya loo celinayo taas ma jirto dadka ardayda ah meeshaas macnaha kasoo baxaya waxaa loo fududeynaya ama loo caawinaya sidii ay u gudbi lahaayeen waddamada kaleeto yurub oo halkaasi oo ay kasoo kasii wadan karaan waxbarashadooda laakiin macnaha ma aha in soomaaliya loo celinayo waayo soomaaliya waxay kaga soo tegay inay mustaqbal dhistaan oo ay waxbartaan oo ay waddankoodii ayagoo mataqaana isku filan ay ku laabtaan
waagaaga dhegeystayaal kaasan wuxuu ahaa cumar maxamuud wardheere oo ka tirsan safaaradda soomaaliya ee dalka beljum waxaana u warramayey wariyahayaga xuseen barre aadan